asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhammaantiin warbaahinta madaxa bannaan iyo xubnaha kale ee nagala qayb gelaya shirkani waanu salaamayna waxaan ku salaamaynaa salaanta islaamka intaasi kabacdi waxa aynu halkan saaka isugu nimiin wax kale maaha sida laga warqabo amaba jaraa'idka kusoo baxaysay maalmihii u dambeysay waxaa jirtay arrin aanu muddo daba soconnay oo dhinaca warbaahinta lafteedu iyadu qayb ka ahayd ogaanshaheeda iyo baahinteeda arrintaas waxay ahayd weerarkii afar iyo labaatankii bishii abril ee sanadkan lagu soo qaaday wargeyska hubaal oo sidaynu ogeyn waxaa u xidhnaa oo kiiska ninkaasi amaba weerarkaasi loo hayay sarkaal ka tirsan ciidamada beleyska oo habeenkii weerarku dhacay aanu gacanta ku dhignay taas ayaan jecelnahay inaanu shirka jaraa'id kaga hadalno axmed xasan xaashi ninka loo yaqaano yaanyo oo ka mida saraakiisha bileyska amaba saraakiisha degmada maxamed mooge saldhigeeda oo muddo toddoba bilood ku siman haatan ku xidhnaa jeelka dhexe ee magaalada hargeysa ayaa la sii daayey iyadoo aan wax shuruuda lagu xidhin amaba aan kiiskii ugu xidhnaa iyo dhibanayaashii wargeysku hobaal midna aan waxba lagala socodsiinin xukuumadda iyo hay-adaha ammaanka iyo garsoorku sida ay doonaan ha u dhigtaan laakiin annagu waxaanu jecelnahay halkan inanu maanta ka sheegno muddada uu xidhnaa inaan haba yaraatee waxba dhinacayaga lagala socodsiinin in kiisku uu keligii ku eekaa oo raggii kale iyo xubnihii ku lugta lahaa ee qaarkood baxsadeen aan gacanta lagu soo dhigin islamarkaana baadhistoodu aanay gelin baadhis iyadu foodsaaro ahayd oo iska geeda sarawaaba oo muddadaasi socotay iyadana aan wax natiijo ah haba yaraatee aan laga keenin taasoo muddo aanu sugaynay kiiskani iyo sida uu baadhistiisu u socotay islamarkaana aanu u lahayn meel loo raaco ayaan jecelnay inaanu halkan idinku soo gudbino baadhayaashii kiiskaasi iyo halkii ay ku dambeeyeen ayaa iyaduna qayb ka mid ah ugu horreyn afar iyo labaatankii bishan oo ku ekayd toddoba bilood oo buuraa markii ka soo wareegtay habeenkaana lasoo weeraray abaaro goor toddobadii fiidnimo ay tahay baa habeen waxaa loogu yimay xafiiska wargeyska hubaal saraakiil ka mid ah ciidanka bileyska iyo kuwii baadhayay kiiskan nimankaasi waxa ay la socdeen oo ay siteen warqad ay ku sheegeen inay tahay saman maxakamadda ciidamada militarigu ugu yeedhayso dhibanayaashii kiiska wargeyska hubaal weerarkiisa loo hayay warqaddaasi waxaa ku xusnaa maxamed axmed jaamac oo isagu dhibanaha koowaad ahaa iyo maxamuud maxamed faarax oo laf cambe loo yaqaano isna dhibanaha labaad ahaa waxa ay ku sheegayeen in maxkamadda militarigu furayso dacwaddii kiiskan islamarkaana ay dhegaystayaal ka noqdaan dhibanayaashu warqaddaas waxay damceen inaanu u saxeeno hase ahaatee intii aanay noo keenin ka warba waxaanu hore uga sii warhaynay in eedaysanaha ku xidhan jeelka dhexe ee hargeysay uu jeelka ka soo dhex sheegay in lix iyo labaatanka bisha oo maalinta maxkamadda loo muddeeyey inay furanto la sii dayn doono lagu wargeliyey taasi oonu ognahay ayaa iyaguna dhinacan kale waxa ay ka dalbanayeen inaanu fadhiga ka qayb galno de taasi waana noo cuntami weyday islamar ahaantana waxaanu diidnay inaanaan saxeexin warqadaasi fadhiga oanu ka qayb galno amaba kiiska oonu dhegaysano isagoo uu jaban yahay oo aan eedaysanihii kale loo hayn waxaa nooga fil roonaatay annaga wargeys ahaan ninkaasi oo la sii daayo waayo waynu ognay maanta somalilan toban sano iyo labaatan sano haddii lagu xukumo berri suuqa uu joogaa qaab lagu sii daayaba lix iyo labaatankii bisha oo ku ekay haddee aanan khaldanayn khamiistii ayaa waxa islagelinkii horeba aanu ka war helnay in ninkii la sii daayay iyadoo lagu andacoonayo damiin iyadoo lix iyo labaatankii la sii daayay gelinkii hore ayaa arrinta mucjisada ee aan la qaadan karin waxay tahay in habeennimadii jimcuhu soo gelayay haddana warqad naloo keeno nala yidhi waa yeedhis labaad oo maxaa naloogu yeedhay oo reer ninkiiba u maqan yahay nimankii warqadda sidee ka tirsanaa dawladdu waxa ay ku andacoonayaan in kiiska la gudagelayo annaguna waxaan u sheegnay oo reeri kiiskaas annaga wax noogu harsan iyo wax noogu eegay inaanu haba yaraata jirin maadaama oo ninkii aanu eedaynaynay isagoo faldambiyeedka gacanta ku jira aanu gacanta ku qabanay la sii daayay arrintaasi arrin marag madoonaba shacbiga somalilan oo dhan ayaa ka markhaatiya meel walba waa tii laga soo cambaaraynayay annaguna garmaqaatayaal ma nihin oo ma odhanayno maxaa loo sii daayey iyo maxaa annaga nalagu sameeyey dhibtaasoo naloo soo weeraray wax walba dunida waa la soo mari jiray wax walba in raguu soo heli jiray laakiin arrinta aan cuntamaynin isla markaana aan garowsiyo loo helaynin waxay tahay iyadoo waxaasoo dhibaatihii jirto oo waxaasoo cadaaladdarrii jirto oo waxaasoo weeraray hadh cad laysoo weeraray annaga kaayagu habeen baabu ahaayee hadh cad magaalada laysku baaskooladaynaya ay jirto in haddana la yidhaahdo damiinbaa ninkii lagu sii daayay kiiskan ina halku gurada u fadhiyo in badan waanu ka aamusnay oo waxaanu xeerinaynay shacbiga iyo sharciyadda iyo bini aadamnimada iyo sharaftaanu ilaalinayna laakiin halka uu gurada u fadhida kiiskani maantaba waanu idiin sheegaynay waa madaxtooyada somalilan because ninkan na soo weeraray ninka ay walaalaha yihiin waa madaxa gaadiidka waa ninkii telefoonkiisa aanu ka helnay markii aanu qabanay ninkan shan daqiiqo kadib koolkii soo wacay waa ninka afar iyo labaatankii saacadood ee ugu dambeeyey markii weerarkaasi dhici doono gaafureegayay eryadeeda waa ninka damcay in markii dambe qaab uu ku sii daayeyba uu sii daayo waa ninka damcay inuu saldhigga dhexe oo taliyihii markaas joogay uu isagoo u adeegsanaya awooddii dowladda damcay inuu wareejiyo oo uu yidhi saldhig kalaaan kusii u wareejinaynaa waxaasoo dhan uu ognahay haddana waxaanu islahayn ha ka hor dhicina sharciga iyo cadaaladda waxna lagama qosta cadaaladun maanta maxay ahayd bal ku dursuga laakiin cadaaladii aanu sugaynay iyo cadaalad darrooyin kala badaniba maanta annaga mudayna looma yaraysanin kuwa kale ka badanna shacbiga oo laga galay waxayaan hadalka ku dheeraanina waxaan jeclay saaka waxaanu u tagnay iyaga maxkamaddii ciidamada halka saldhiga dhexe ku taalla oo xeerlaaliyihii xeerlaalinayay labaatankii sano u dambaysaba lama bedelin iyo qaabkii ay kiiskayga u sababeeyeen waxay leeyihiin damiin baanu ku sii daynay dee damiinkaasi bal siduu noqon doono iyo waxyaabihii aanu kala kulannay iyo natiijada nooga soo baxday waxaan idinku wareejinaya maxamed axmed jaamac oo arrintaasi bal inooga warrami doona
بسم الله الرحمن الرحيم ضمان صحافة كلا دوين ee Soomaaliland haday tahay tifiyada jaraa'idada website-yada idaacadaha dhammaantiin horta waad mahadsantihiin kulleydii isku baxban noo xariidii dadku marba isku baayihiin waa ari jiro ari jirba kaa wadanar kayskani kays hubaalo kaliya ku dhacay maahay waa mid saxaafadda Soomaaliland iyo dimuqraadiyadda iyo xorriyadda qowlka iyo habsami socodkii Soomaaliland ku dhacay sidaa daraadeed bay saxaafaddu mar kasta dee ay qayb weyn uga qaadataa horena uga qaadatay indhexana uga qaadatay iminkana sidaan rajaynaya dee ay uga qaadanaysaa markaa saxaafadda dhammaan waan salaamaya horta intaa kadib haddii aan ka imaado run ahaantii xasan baa faahfaahin badan bixiyey bal sida anigu inan yaryaroo muhiima oo haddii ay tahay kiiska oo saaka aan u tagnay xaakinka maxkamadda milatariga iyo maxkamadda ciidamada milatariga iyo xeerlaaliyaheeda oo ina haddii rabbi xugmaayo kiiskan ayaan wax ka yarta taagan doonaa dhacdada iyada ku noqon maayo run ahaantii marka kays dhaco kaysku wuxuu qaataa baadhis mushkiladda ugu weyn ee kayskayga ku dhacday haddaan nahay wargeeska hubaal waa baadhis la-aan wuu baadhis xumaystay waa la marin habaabiyey sababtoo ah saaka waxaanu isku qabsannay guddoomiyaha maxkamadda ciidamada iyo xeerlaaliyaha in lala siiyo eeddii lagu eedeynayey ciddan dambiilaha ama eedaysanaha ah oo ah ninkan ciidanka ee yaanyo run ahaantii horta waana loo diiday waxaan doonayaa inaan halkan ka caddeeyo kaysku markuu dhaco wax la jira wax lalaa feris tidmina la qoro waa markaa saldhigga ugu horreysa lagaa qoro waxyaabaha siday u dhaceen iyo ayaa la statementka lagaga qoraa kadib dabeedna wixii dambe baadhis baa laga galaa baadhistaasi tuhunada ay yeelato iyo cidda lagu tumo ayaa sharciyaddu ay faraysaa in loo yeedho wax la weydiiyo kayska hubaal wuxuu ku joogaa habeenkii ninka aanu qabannay ee abril labaatankii abril ahaa ee aanu geynay saldhigga ferris statementkiina laga qoray second statementna laga qoray ma jiro isagana lagama qorin annagana lagama qorin waa nasiib darro in ferris statement laga soo dhigo eed ama kays ta labaada jirtaa ninkan nin baa la socday oo baxsaday waxaa nasiib darraa in maanta oo istoobileed ka soo wareegtay xeerdhaaliyaha waxaan ku idhi maxkamadda ciidamadu uuna weydiiyo ninka annagu inaanu garan miyan kale uu nagu idhaahdo ninkii aan soo qabanne ma garanaysaan markaa waxaaba annagaabana laga sugay ninka kale aan soo qabno aanu keenno sidii aan kan horena aan u geynay aanu keennay meesha ayaaba ka labaadna annagana laga sugay annaguna booliska waxaanu ka sugaynay in dee kaanu qabannay aanu u geynay inta kalena iyagoo shaqadooda ay tahay oo sharciyaddii dee ay noo baadhaan dee ciddii ninkan la socotay iyagoo xirfadooda ay ku baadhaan illa waa booliska waa dee dadkii dee wax baadhayay iyo ciddii ka dambaysay waxaa jirtay telefoon aanu u gudbinay oo nambaro aanu tuhunsannahay oo wakhtiyo badan la wada hadlay habeenkana la soo weerarayey aanu u gudbinay waxaan weydiiyey hal statement oo aniga iyo ninkan aan keenay ahayn oo ciddaanu tuhunsaneen aada nooga qorteen ma jirtaa kuma jirto galkii waxaa nasiib darraa in case ama eed laga soo dhigo ferris statement aan cid la tuhunsan yahay iyo ciddii kale waxay ahayd aan la garanin talabaada jirtaa waxaa iyaduna nasiib darro ah askari ciidan ah oo karaam galay dembi ciqaaba oo maxkamad ciidan ku jira in la yidhaahdo sida shicibka caaqil baad damiintay anigu ma garanayo meelay xeerarka kaga jirto askari weliba askari weliba dembi sameeyey karaima oo maxkamad ciidan taagan sababta caaqil u damininayo xagga sharciyadda kaga jirta inuu caaqil daminto askari maxkamad milatari jooga oo kays cad lagu hayo taasina waa taa waa inagu dhacday waxaa jirta in maanta nala weydiiyo oo nala idhaahdo waxaad saluugsantiin iyo cidda tuunsantiin iminka statement kusoo qorta waa toddoba bilood kadib adigu alxaasil waxaan horta bartan ka cadaynaya wax baadhisa oo naloo sameeyey iyo meel kayska iyagu ka rajisgaraysan yahay kaysaska baadhista ah waxaa laga rajisgarayaa laanta dembiyada dabagalka dembiyada oo c i d da ladaha innaga dembiga iyagu kama rajisgaraysna c i d da saddex nin ayuu guddi ahaan ugu saaray cabdilaahi fadan oo markaa uu u tirinayey hayb ahaan iyo wax nin wuxuu addiin kale oo wakhtigaa saldhiga dhexa haystay midna wuxuu taliya ku-xigeenkii qaybta galbeed ee hargeysa oo cabdilaahi xasan laydhaa ninna wuxuu ahaa ninka cabdikiin laydhaa ee laanta dembiyada joogaa saddexdii nin muddo aanay kaba soo wareegin labaatan cisho gudahood diin kale saldhigiibu ka qaaday waa laga fadhiisiyey shaqadii cabdilaahi xasanna waxaa loo bedelay gabiile cabdikiina shaqadiisu iska qabsaday kayska iyagu bartaasu ku istaagay baaristiisu waxaa dhacday dabeedna maalin dhoweed oo toddoba bilood ay ku buuxday in wargeeska hubaal uu faallo ka qoray kayskooda iyo sida uu yahay bart marayo isla maalintiibaa cabdilaahi fadal u yeedhay cabdilaahi xasan oo taliyaha qaybta gabiileya uu ku yidhi kaale u tag yararkiyo u geey saman dabadeedna isagoo gabiilay ka yimid oo gabiilay iminka ka hawlgala cabdilaahi ayuu hargeysa intuu yimid ninka marka la bedelo isagoo kaysaska uu hayay iyo dee wixii martaa ka haya lagama wareejiyadii oo cidda markaa gobolkaa joogta dee laguma wareejinayo kayska iyaga ninkaa maqanee shaqooyinka kale gabiile ka haya ayaabaa maalinta loo baahdo dee loo yeedhan laynaa kaale saman u gey waa ayaan darro weyn oo dhacday waddankan waxaynu ku wada joognaa sharciyad iyo nabad sharciyaddii iyo nabaddii nabaddii horta iyadu waynu ognahay dee in waxaan ku idhi laga bilaabo hubaal dee ilaa maxamedka ilaa waxaan ku idhi dee qabilee siday dee u furantay tusbax furtay ay u noqotay oo iyada taa dee hadal kama taagnaa xagga heerka ay ka taagan tahay booliska iyo xukuumadda dhexe ta labaad haddii sharcigii markii qofkii lasoo qabsadanaa uu noocaa noqdo oo kii kalena annagana laga sugo markaan kii hore keenno taasina waa ayaan darro labaad dadku waxay ku kala joogaan waa sharci haddii sharciga la waayo dadku shanta iskula tegaya waxaan intaa ku darayaa ninka dhibtaa noo geystay ee rasaabta nala dhacay wakhtigaa la hadlaya magaalada hargeysa jooga كل دي رج واوين باتيين oo wad garan kartaan laba nin oo wax kala galay oo gudub ka tirsanayo dil isku geystay marka dee la isugu keenay magaalo waxa dee ka kala dhaxii kara horta waxaan soo jeedinayaa xukuumaddu sida ugu dhaqsaha badan haddii aanay arrintan kula jirin booliska iyo laamaha baadhista iyo maxkamadda ciidanka haddaanay xukuumadda dhexe ee fulintu kula jirin inay si dhaqsaa wax uga qabato ninkaana xabsigiisii lagu celiyo kii kalena waxaanu ka sugaynaa anagu booliskaanu ka sugaynaa iyo wixii ka dambeeyeba intaas waa intaa waxaan ka codsanaynaa labada golo qaran siiba golaha wakiilada kayskayga guddidiisa arrimaha gudaha in kollay qoraalna waan u gudbinsan doonaa in baadhis madax bannaan kayskayga ah lagu sameeyo maadaama uu baadhis xumaystay kayskaygaasi dhammaan cuqaasha iyo odayaasha iyo waxgaradka iyo xusbiyadana waxaanu ka codsanaynaa oonu baaq ugu diraynaa inay arrintaas waa arrin fool xun waa sunno xun oo somalilan ku bilaabmay inay intay taalkooda ay ka hadlaan waxaa kale oo aanu wargelinaynaa ururada saxaafadda u dooda kuwa xuquuqal insaanka hay-adaha caalami un-ta hay-adaha internationalka iyo kuwa localkaaba in dimuqraadiyaddii somalilan iyo xorriyatul qowlkii iyo iyo xuquuqal insaankiiba ay ku sii dhimanayaan maalinba maalinta ka dambaysa somalilan taana shacbiga dalka ayaan leeyahay ha loo kaco oo ha la ilaashado intan yaree dhiigga badan iyo maalka badan in lagaga baxay waxaan ku soo gebagabaynayaa xukuumadda na aan u sheegayaa haddaan kayska eegayaa siddeed iyo afartanka saacadood soo socda ninkaa aan jeelka lagu soo celinin waxaanu ugu baaqaynaa ummadda jecel xorriyatul qowlka iyo dimuqraadiyadda in mudaaharaad ballaadhan aanu arrintaa kaga jawaabayno wasaaradda arrimaha gudahaan u sheegayaa ciidanka booliskana waan u sheegayaa mudaaharaad ballaadhan ayaanu ku baaqaynaa haddaan nahay wargeeska hubaal kaas oo maalinta siyaasada saxaafadda iyo human rightska iyo dhallinyarada iyo waxgaradka dalku ay iskugu iman doonaan ereyada garoonka timacadde oo laga soo bilaabi doono mudaharada kaasoo salmiya boodharkiisa iyo orahihiisa wataa cidaanu weydiisanaynaa ma jirto waa xuquuq aanu leenahay oo dastuuri ah inaanu cad fikirkayaga iyo raygayaga cabashadaeeda aanu ku muujinno banaanbax salmiya annagu wasaaraddana weydiisan mayno boolisna weydiisan mayno laakiin haddii arrintaas sideed iyo afartankaas saacadood wax lagaga qaban waayo waxaanu ku baaqaynaa mudaharaadka wasalaamu calaykum
وبتعديه
waxaan jecelahay inuu mar labaad ugu soo noqday raallnayga ahaado ninkii labaad ee habeenkii falku dhacay isagu fakaday sida laga warqabo maalin golaha wakiilada uu wasiirkii hore arrimaha guduhu maxamed nuur cadhaane duur uu hortegay golaha wakiilada su-aalo weydiinayeen oy ka wareysanayeen howlihiisa waxaa jirta in arrinteeda lagu soo qaaday oo su-aal laga weydiiyey taasi su-aashaasi jawaabteeda jananka bilayska ayaa ka jawaabay jananka waxa uu caddeeyey oo aanu codkiisii haynaa oo fideogiisii meel walba laga heli karaya in arrintaasi isagu uu ka xun yahay shakhsi ahaan iyo ka sarkaal ahaan ha ka xumaadee ninka loo qabtay ee aanu xidhnayna sida aanu hore usoo sheegnayba uu bilays ahaa uu ciidan ka tirsanaa ka baxsaday laftiisu inuu ciidamada ka tirsanaa ayuu caddeeyey oo ay baadhis ku daba jiraan isagoo ku andacooday kelmaduhu isticmaala waxaa ka mid ahaa fal lafjabku ah buu ahaa qaranka haddaba nasiib darradu waxay tahay ninkii uu caddeeyey taliyuhu in raggii warqadda simankaa noo keenay habeennimadii aanu idiin sheegayey markii ay noo sheegeen in dacwaddii la furayo ninka maqanna maqan dacwaddiisa lagu qaadayo kanna keligii la xukumayo dacwaddiisa lagu qaadayo markaanu weydiinay sababta ninkan loo soo qaban waayey afbuuxa waxay noogu sheegeen in baadhistoodii ay waxba ku waayeen oo ninkaasi aanay garanaynin la garan waayo cid aan la cilmi lahayn isna cidna uu ninka xidhan yaanyana uu sheegi waayey cidda uu yahay hadda waa ninkii taliyuhu sheegay inuu ciidamada ahaa marka ciidamada Soomaaliland matiradooda la garanayn ma magacyadooda fara badan ma maxay ahaday waxa weeye تذكرك dad fara badan sanadkaa su-aashaas si shacbigu bal jawaabteeda uu sheegi doonaa arrintaasi ayaanu soo maxkamadda taanu kaga garnaqsanaynana waa taas waxaanu haysanaa caddaymo jaraa'idadii baanu haysanaa codadkii baanu haysanaa fiidiyoyadii baanu haysanaa wax alla wixii maxay ahaday taliyaha iyo ciddii kale dawladda ka tirsaneed ka soo baxay ee arrintaasi kaga hadleen facts and figuriskoodii iyagoo cad baanu haynaa dee warbaahinta lafteeduna arrintaasi markhaatiga ka tahay markaa waxaan filayaa arrinteedu waxay u eeg tahay murtidii odhan jirtay mar waxaan busta saaro boogteeda markaan bogsan waayey laybari بس asalaamu calaykum بسم الله الرحمن الرحيم إيه رأيت أنت ما سؤال ويدين إن واحد شراء وحوا قلب كله إن هرتي خبال إيه هو شيء مدير بيسوس عرفتي واحد يرى قلبه وحلق أن ما أنت اللي تشوفه يرى قلبه واحد سوق النور تحلق اللي سبتشينا يعبسوه بلاد مسي واحد بلاد مدوتين استدعي اللي يسيبه هذا اللي سورة يستاحي تام مع القف كفري وهي من خاتك القف كي اللي دلوه الكاي سبب waxa weeyaan maxkamadaha qaranka si garsoor ahaan marka xeerka loo eegayo maxkamaduhu dacwad qaabkay u qaadaan iyo habka baadhidu waa isku mid oo maxkamadda ciidanka iyo tan kale wax kiisoo qarsoodiyo la sameeyo baadhigtii ugu horreysay waxay ahayd fair statementka saldhigu ka qoray xeerlaalintu intay qaado isla markaa intii qof ee markhaatiya laga tegay saldhiga ee wax laga qoray iyo dhibanayaasha ahaa in isla sidii si laga xeerlaaliyuhu halkooda iyo goobtooda ugu tago ama wargeliya inay yimaadaan oo uu hubiyo horta isla markiiba inay waxaan jiraan iyaga may dhicin taas oo ibraahim cabdi xaaji oo xeeraliyaha inanka ahay siduu saaka sheegay caloole wuxuu ugu lixdaa biloodba waan raadinayay laakiin haddana caloole waxaan ogu kolle xarunta yaanba waa helaabaa jecelahay aanun dan ulahayn iska daadeen qof wada shaqeyn ka dhexaysa waayahay maxkamadda waxaanu aragnay garsoore ka tirsan oo ragga ugu awoodda badanaa oo la yidhaahdo yuusuf gersh yuusuf waxaan markii koowaad buu weydiiyey waxaan ku uhi anigu anigoo ah nin sharciyaqaana oo garyaqaanada ka tirsan waxaan doonaynaa in kiiskii mar haddii adigii xeerraaliye baa wada joogtaan aad nasiisaan koobi ah dacwaddii ninkan balbaariddii iyo wixii lagu soo oogay qofka dhibanahay xaq waxa uu leeyahay inuu helo baaritaanka dacwaddiisa halkay marayso kolba sababtoo ah ninkii dembiga ku eedaysnaa haddii kiiska lagu soo qoray matalan oo kale wargeeska hubaal hortiisa isagoo marayo wiilu dhalay cilaaj ku wadaa laga soo qabtay isla markaana gudaha lagu xidhay iyo in lagu soo qoray isagoo baaskoolada marka ku riday ayaa qasharkiina la hayaa lana qabtay markhaatiyadana waa kuwan muxuu caloole koogii ku hortay karaa maxkamadda ciidamada sir maaha in la qariyaa qofku maxkamadda wuxuu tegayaa taa weeyaan waa talabaada samarka iyo yeedhmada xaq looguma laha qofka bahalka dhibanaha ah waxa weeyaan dembigu markuu dhaco laba crime markuu ciqaab yahay ee weliba dil iyo iskuday dil iyo qodobo culus uu yahay arrintiisu way ka culus tahay arrimaha sifilka iyo kuwa hoose ee aynu ka wada hadli karno waa kow marka koowaad qofka dembiga geystay ama loo eedaynaya waxa uu ka galay dembiga koowaad qaranka leanno qaranka somalilan wuxuu mas-uul ka yahay jiritaanka nabadgelyada iyo wada noolaashaha bulshada wuxuu marlabaad mas-uuliyad ka yahay qofka dhibta loo geysanayo ilaahay kasako inaan jirkiisa iyo naftiisa iyo sharaftiisa iyo cidi midna wax la yeelanin waa waxaa mas-uuliyadda layihi haddaa saddextii midkood magaranaysa taladau dhiibta waa markaas horta ninkan haddii laba saamaxayo ama la sii daynayo ama damiinu gelayo miyaa haddii kacalooley kiiska wargeeska hubaal marka laga yimaado qaranka miyaan dembi ka gelin imise qof baa nabadgelyada khalka la geliyo sharafta somalilan intee leeg baa ku timi taa ciidamada intee leeg baa ku timi taa iyo waxay u taallaa kolley qolada baaqa wada waxaan aad iyo aad iyadana nasiib darro u ah guddoomiyaha yuusuf geerish wuxuuna weydiiyey dhowr goor weliba uu ku celceliyey waxa idinka hubaa wuxuu yidhi idinkoo hubaala ayay ahayd waxaa hadal ku yaro dhacay maxamed baa ku yidhi baaridda waaranka waxaan ku diidnay buu ku yidhi tamanka ninkii labaad banna looma hayo wuxuu ku yidhi ninkii labaad idinkaa idinka sumayey horta markii halkaa maraysa ninka labaadii kale idinka sugaayey maxaa lagu maqanya kii kalena dibadda maanta la joogay macnimada caawa waxaa wada jooga dibadda kii hore la raadinayey iyo kii la hayey ee la tuunsana bilayska iyo habka uu maraya bay noqotay alxamdulilah maanta xeer baynu leenahay ciidanka biliiska ah ولو قبيه يهي يعني معنيه أنا برا واحد ما يستري وده حير بلاد صوت أرد قال سماوي هاي حتى يشدد ويعلق دعوة بكوري السما واحد دي ويديه بل أما بالشر سما لا لو يديه iyo cid ay hoos tagaan ciidamadu goormeen marayna in ciidan nin ciidana oo dawladda duwan gashan oo sarkaal ah oo eed loo haysto in caaqil dambiin ku qaado taade wax ka jawaabaysa saraakiisha ciidamada in caaqil waayo markan ku nidhi maxaad ku sii daysay garsoore wuxuu yidhi maa sii daynin iminkaa keeni karaa dacwaddii waxay ku baaqatay idin fahmo waayey muddada laba mid unba ahayd inay go-aankaas u dhaco in ninkaa xukun dhaco hadhow tolo qoodan iyaga san loo ayaadaynayo macni ka maqnaanshooda waa gaar laakiin ninka dembigu galan lagu soo eedaynaya inuu lagu maryaabaayo leannu xeerlaaliyaha ka mas-uula qaybta dhibanaha ah ee stateka iyo qofka shaqadiga laga gala waa talabaada waxay ahayd inuu yidhaahdo muddada boqol iyo sideed iyo sideetanka cishaha markii uu ku jiray muwaadinkaasi isaga oo lagu soo oogi waayo wax dacwado xeerlaalinta ku guuldaraystay waxaan ka qaaday ooda islamarkaana kiiska waa noqday waxay ahayd ninkaa loo tuun salaadkiisa inuu halkaa ka baxo inaan maanta ka wada hadal iyo inuu xidhnaado oo lagu oogo dembigii dacwaddana xeerlaaliyuhu looma baahnayn maxamed miinis meesha joogada iyo wargeys goobaan leanna xeerlaalintu waxaa keliya roolka meesha u fadhidaa tahay inay caddayso in horta waxa dhacay dembi yahay geystuhuna yahay qofkan loo hayo islamarkaana maxkamadda horteed ka oogi karta dacwadda ka oogi maxkamadduna ka gungaarhka iyo ka dacweynta oo ah dee macnihi yeedhmada qofkan iyo xiriirka runtii waktigu waynagu dheeryahay waxaan ku soo ururinayaa arrintani maanta maxkamadda dib uguma noqonaysa ciidamada marka sharciya loo raaco dastuurka jamhuuriyadda somalilan qaybta garsoorka waxa weeyaan garsoorka waxa uu ka garna qaadaa lagu yidhi hay-adda ugu sarraysa garsoorka waxa weeyaan hay-adda gudda cadaaladda jamhuuriyadda somalilan inkastoo sifaday ku dhisanteeda laftigeedu laakiin taa ku noqon mayna waxaan halkaa ka soo jeedinaya anugu ta ugu muhiimsani waxa weeye waxa buray habkii dacwaddu ay u socotay leannow waa gaashaanle guddoomiye yuusuf geerasho waa gaashaanle sare ibraahim cabdi xaajo saaxiibkay kollay darajo u leeyahy midu sitaba inkastoonu ku labisnayn maxakamadaha waxaa ugu sarraysa oo maxakamadaha shaqadooda waxa weya ka garnaqidda muranada dhex yimaada khilaafka soo dhex gala dadweynaha qaybihiisa iyo dawladda iyo qaybaha dawladda waxaan horta soo jeedinaynaa in arrintan ay soo falgeliso hay-adda ugu sarraysa garsoorka ee guddida cadaaladda kow soo fargelinta in laga soo qaado kiiska maxakamadda ay hadda ku jira ciidamada maadaamay isku dhinac yihiin oo uu ku labisan yahay garsooraha qaadaya dacwadduna gaashaanle kanna uu yahay askari arasayna sida dee ugu qornay keligal dacwadeedkiisa taasi waxay suurto gelinaysaa in la helo cid dhex ka noqon karta لأنه هو الاسكريستيشنو إذن بها يبسكونو قال يسيدو صاحبته جوتي ما تبغي كرو وما سمعي كرو إن قرصورها ما تيري إنا السيو إيه ديني إما كان نيكا سوء كده سيد محيا حرالي إيه دو محا إن وحان وليبا waxaa weliba ku siira jadnayd hadallada oo ka mid ahaa waxaan dib u weydiinay guddoomiye ma heli karnaa baan ku nidhi soo oogidii dhamays koobigii dhamaystiranta macnihii hadalla xilligii waranada iyo aduu arrintaa iyo ibraahim xilligu dayday maxamed iyo siduu waayey wuxuu noogu jawaabay galkaa waxaa ay xeerlaaliyaha hadda guddoomiyu hadda halkaa guddoomiyuhu marka hore wuxuu noo sheegay inuu galdacwadeed iyo faylkii maxkamadda furmay qoladana la waayey markaan weydiinay goortii ibraahim uu xeerlaaliyaha gudoya ciidamada waayey wargeeska hubaal iyo wuxuu nagu yihi galkaa waxaa ay ibraahim cabdi xaaji waa hagaag baariddu malladay ahayd taasi waa qaab gaara waxaa jira kiiska habka eedaynta oo dhammi wuu lusan yahay leannu taliyaha ciidamada biliista sarreeye guuto cabdilaahi fadal wasiirka hore arrimaha gudaha iyagoo golaha wakiilada hor jooga soo xasan sheegayay waxay qiranna yihiin qaar ciidanka sharafdarro soo jiiday cabdilaahi fadal iyo duur sida ku garanayeen inay askar ahaayeen ayay horta ku garanayaan sida uu ninkani jiritaankiisu yahay wargeeska hubaalna lagama sugaayo loogamana fadhiyo tan iyo dhibaatadeeda soo wadataana wata maanta maraysa kaahin qabille inagana wayna wada sugaysaa dee waxaanu kusoo koobayaan horta maxkamadda maanta kiiskani uma yaallo waxaan ka codsanaynaa baxda cadaaladda oo garsoorka oo somalilan oo waxda garsoorka hay-adaha xeerdejinta intan maanta bulshada somalilan iyo xuquuqa insaanka oo maalinta xuquuqda aadamaha waxa ka hadhaban malaynaya loo asteeyay caalamka tobanka disembar institutionkani malihi macnihii qaabka ay u dhacday baaridani inay noqoto riboodka guud ee somalilan ka gudbaya ayaana soo jeedinaya cid kasta oo ku howlan howlaha xuquuqul insaanka maxkamadda qaadina aanay ahayn maxkamaddii ka garnaq lahayd dacwadda noocan oo kale ah haddii ayba ka garnaqdana tii ka gaari kari weyday ee maanta diiday eedda maxkamadda faylka yaalla inuu helo dhibanuhu badabka diidaya iyo ka ogolaanaya waxaan jecel lahay in maanta maalinta xuquuqda aadamaha somalilan ahaan loo qaadin ay noqoto weliba si caalamiya baarka aynu golayaasha qarankeena ee maalintaa xiskeeda u diyaargaroonaya iyo hay-adaha instituushannada madaxa bannaan riboodka inuu kow ka ahaado in halkaasi dee macnihii ay noo tahay fikar macnihii bar aynu bartilmaamanayno sameyno saxaafadda waa ku mahadsantihiin maalin dhow kolle idin kale dhibaatada waad igu soo socotaa dee difaaciinu ka gaa asalaamu calaykum
اللهم بلغت